بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd للh رب العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين amا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmن النسائي رحimه الlه taعالى kitاab الصلاaة bab فرض الصلاaة وذikri اkhtilaafi الناaqilيna fي إsناadi xadيiثi أنس بن mالك رضي الlه عnه واkhtilaafi أlفاaظiهm فيه kitaabu salaa salaadii ayuu u kitaab yahay wuxuu ku bilaabay baabu fardi salaati salaada faradkeeda faradnimadeeda caddaynteeda wadikri ikhtilaafi nnaaqiliina fii isnaadi xadiidi anas bni maalik dadka xadiidka anas bni maalik ee soo naqlinayo ikhtilaafka isnaadkiisa ay isku khilaafeen ikhtilaafkaasna wuxuu noqon doonaa riwaayadan ugu horeyso qataada iyo qataada keyrkiis oo isagana markaa qataada isaga wuxuu ka dhigay xadiidka min xadiidi anas can malik bni sacsaca qaar kalena waxay ka dhigeen can malik can abi der qaar waxay ka dhigeen an yani can anas bni malikin can abi daran ujeedaa qaar kale waxay ka dhigeen can anas bni malikin inuu isaga warinayo xadiidka aduu marka khilaafkaas iyo xadiidka matnigiisa waxyaabaha ay isku khilkhilaafeen ayuu halkan uga waramayaa wbilisnaadi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi wahuwa alqaطaan qaala xadaanaa hishaamu اdastuwaa'iy qaala xadaanaa qataadaة can anas bni maliki can malik bni sacsacata ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama qaala bayna ana cinda اlbeyti xilli aan guriga agtii beytka agtiisa aan ahaa beytka kacbada waayo dabcan calamulghalaba ayuu kacbada uu ku yahay bayna annaa'imi yacnii aan ahay mid hurdayo iyo walyaqdaani mid soo jeedo udhexeeyo ku udhexeeya aan ahay id aqbala axadu الhalaaثati waxaa soo jeestay saddexdii midkood bayna arajulayni xaal aan laba nin dhexdood ahay aniga marka bayna rajulayni waxaa bannaan in laga xaaleeyo yacnii nebiga isaga markaa xaaladaas ay iyagu saddexdaa nin midkood markuu imaanayo soo jeesanayo isaga laba ninuu ku dhex jiraa nebiga sala allahu calayhi wasalam ama in la yidhaahdo bayna rajulayni axadkaas soo qaabilay xaal uu laba nin u dhexeeyo dhexdooda uu yahay labada dhinacba waa loo xaaleyn karaa fa utiitu bitastin waxaa iila yimid baaf min dahabin dahab ka samaysan mal-a buuxo xikmatan min jihati xikmatin u buuxo xikmad ahaan yani xikmad ay ka buuxdo macnaha wa iimaanan iyo iimaan uu ka buuxo fa shuqa min annaxri ilaa maraaqi lbaطni fa shuqa waxaa la dilaaciyey min annaxri dhuunta laga bilaabo ilaa maraaqi lbaطni ilaa caloosha meesheeda jilicsan laga soo gaaro ayaa la dilaaciyey fagusila alqalbu qalbigii waa la dhaqay bimaa-i zamzama ayaa lagu dhaqay uma yacnii wuxuu ujeedaa mulia xikmatan baa laga buuxiyey wa iimaanan uma utiitu bidaabatin baa la iila yimid duuna albaqli baqasha ka yar o fowqa alximaari dameerka ka weyn uma indalaqtu waan tegay maca jibriila baan la tegay calayhi salaam faatayna asamaaa addunyaa samadii dhoweyd baa nimid faqiila man haadaa waa kuma kani ayaa la yidhi qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamadun qiila waqad ursila ilayhi ma la diray ma lasoo diray marxaban bihi soo dhowaado yacnii saadafa makaanan raxban ayuu haleelay wa nicma almajii'u imaatin ayaa nicmo lahaaday jaa-a almajii'u aladii jaa-a imaatinkii uu yimid yaa wanaagsan faataytu calaa aadama aadam ayaan u imid calayhi salaam fasallamtu calayhi waan salaamay qaala marxaban bika min ibnin wa nabiyin soo dhowow buu yidhi markaa wiil iyo nebi yacni adigo aad tahay uma atayna samaa athaaniyata samadii labaad baa nimid qiila man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamadun famithlu ladii famithlu dalika sidaas oo kale ayuu yidhi faataytu calaa yaxyaa waciisaa baan u imid fasallamtu calayhima faqaala marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna asamaaa athaalihata qiila man hada qaala jibriilu qiila waman macaka qaala muxamadu famidlu dalika faataytu calaa yuusufa calayhi asalaam fasallamtu calayhi qaala marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna aلsamaء araabicata ayaa nimid famidlu dalika faataytu calى idriisa calayhi الsalaam fasalamtu calayhi qaala marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna samaء alkhamisata famidlu dalika faataytu calى haaruuna calayhi الsalaam fasalamtu calayhi qaala marxaban bika min akhin wanabiyin uma atayna samaء asaadisata tii lixaad famidlu dalika uma ataytu calaa muusaa baan u imid fasallamtu calayhi waan salaamay qaala marxaban bika min akhin wanabiyin falamaa jaawastuhu markaan sii dhaafay bakaa waa ooyey qiila maa yubkiika maxaa kaa ooyinsiinayaa la yidhi qaala wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow hada algulaamu gulaamkan wiilkan aladii bacadtahu aada dirtay bacdii gadaashay aada soo dirtay yadkhulu min ummatii ummaddiisa waxaa ka gelaya aljannata jannada akharu wax ka badan ow afdalu ama kaka dheeraadsan mimaa yadkhulu inta ka gelayso min ummatii ummadeyda marka xaasidnimo isaga kama ah laakiin ummaddiisao khayr ayagana la rabay ee ambiyada ilaahay naasixiinay ahaayeen uma atayna samaa asaabicata ayaan nimid famidlu dalika faataytu calaa ibraahiima ayaan u imid calayhi salaam fasalamtu calayhi waan salaamay qaala marxaban bika min ibnin wanabiyin uma rufica albeytu waxaa lasoo koryeelay beytkii almacmuuru la camiray yani isagii baa loo koryeelay fasa'altu jibriila calayhi salaam jibriil baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi hada albeyt اlmacmuur kani waa beytkii la camiray yusallii fiihi kula yowmin maalin kastaa waxaa ku tukada dhexdiisa sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag fa idaa kharajuu minhu hadday ka baxaan lam yacuuduu fiihi kusoo noqon maayaan aakhira maa calayhim yacnii yakuunu dalika wuxuu ahaanayaa aakhira maa calayhim yacnii inta marka ugu danbeyso ayay ku dhex jiraan bay noqonaysaa uma rufictu waa la kor yeelay ilaa sidratin geed gob ah ilaa sidrati lmuntaha sidrati lmuntaha ayaa la ii kor yeelay faidaa nabiquhaa miraheeda waaba iyada oo mithlu qilaali hajar qolada hajar la yidhaha ee carabta ka mida baxraynay deganaayeene qolada ashuumadooda oo kale waay miraheeda yacnii geedaas miraheeda ashuumada reer hajar oo kale waay marka qilaali hajar mar haddii la yidhi xadiidkii qulataynkan soo marnay idaa balaqa almaau qulatayni culimada qaara waxay ku cileeyaan qullada ma la yaqaanay dhahaan ma ma miisaankeedu ama qiyaasteedu ma cadda culimadan marka waxay leeyihiin qiyaasteeda waa garan kareen dadkii nebigu uu kula hadlayey oo markaas uu la joogay lianna haddaba waa kan geed mirihiis baa waxaa loogu qiyaasaa qilaali hajar ayaa loogu qiyaasay iyagu waa fahmayaan dabcan haddii kale haddaynan fahmaynin maba loogu qiyaaseenba marka marka la leeyahy idaa balaqa almaau qullatayn ayagu waa fahmayeen ayb waidaa waidaa waraquhaa caleemaheeda waa iyada oo mithlu aadaani alfiyalati maroodiga dhegihiisoo kale alfiyala waa jamcu fiil waxaa kaloo lagu jamciyaa fuyuul oo riwaayo bukhaari baaba saa kusoo aroorto mithlu aadaani alfuyuul ayb waidaa fii aslihaa geedda salkeeda arbacatu anhaarin afar webi ayaa ah nahraani baatinaani laba waa laba webi oo qarsoon wanahraanina daahiraani waa muuqdaanoo dadka waa u muuqdaan waa niil iyo furaat niil iyo furaat waa labada muuqdo fasa'altu jibriila jibriil ayaan su-aalay faqaala ama albaatinaani fafi ljanna waama aldaahiraani falfuraatu walniilu weeyaan uma furidat calaya khamsuuna salaatan an konton salaad baa ayaa la farad yeelay waa kan marka maxalushaahidka faataytu calaa muusa calayhi salaam baan u imid faqaala maa sanacta maxaad samaysay qultu waxaan idhi furidat calaya khamsuuna salaatan konton salaad baa laigu farad yeelay qaala wuxuu yidhi inii aclamu binnaasi inii aniga aclamu waan ogahay waan ogaal badanahay binnaasi dadka minka adiga waa kaa ogaal badanahay leanna dadka waa soo maamulay oo waa soo dhaqay uu leeyahay aniga marka waa kaaga ogaal badanahay dad inii caalajtu bani israa'iila reer bani israa'iil baan aniga yacnii aan la mucaamalooday oon mucaalajeeyey oo aan arrintooda aniga u taagnaa maamulkooda ashadda waxaan kala kulmay marka ashadda almucaalajati wax lagala kulmo waxa ugu daran ayb wa ina ummataka ummadaadana lan yutiiquu dalika ma awoodayaan konton salaad farjic ilaa rabbika rabbigaa u laabo fasalhu su-aal an yukhafifa canka inuu kaa fududeeyo farajactu ilaa rabbii rabbigay baan u laabtay fasaltuhu waan su-aalay an yukhafifa canii inuu iga khafiifiyey fajacalahaa arbaciina buu ka dhigay uma rajactu ilaa muusa baan kusoo laabtay faqaala maa sanacta qultu jacalahaa arbaciina buu ka dhigay faqaala lii midla ma maqaalatihi اluulaa buu igu yidhi farajactu ilaa rabbi caza wajala fajacalahaa halaaiina buu ka dhigay faataytu calaa muusa calayhi salaam faahbartuhu faqaala lii midla maqaalatihi اluulaa farajactu ilaa rabbi caza wajala fajacalahaa cishriina uma casharata uma hamsatan faataytu calaa muusa baan u imid faqaala lii midla maqaalatihi اluulaa buu yidhi faqultu inii astaxyii min rabbii rabbigay waa ka xishoonayaa baan ihi caza wajala an arjica ilayhi inaan u laabto fanuudiya waa la dhawaaqay markaa an qad amdaytu fariidatii fariidadaydii waan tabiyey oo waa dhammaystiray waa waa socodsiiyey sidaanay ku soconaysaa wixii aan farad yeeli rabay waa socodsiiyey wa khafaftu can cibaadii addoomadeydana waa ka khafiifiyey waajri waajzii waajzii waxaanan ugu gudayaa bilxasanati xasanada cashra amhaalihaa toban la mida halkii xaba toban ajzii marka jazaa yajzii iyo ajzaa yujzii labada waa ku imaan kartaa luqada qur-aankana waxay u badan tahay jazaa wataquu yowma laa tajzii nafsu can nafsi yaa ayuha الnaasu itaquu rabkum wakhshow yowma laa yajzii waalidu can waladihi ayb hulaaiga yaa yaa ku badan in laga bixiyo meeshaa marka de fariidadii konton inay ahayd shan laga dhigay markii dambe oo salaadda halkaa laga soo farad yeelay ayuu xadiidku daliil u yahay amaa dhinaca ikhtilaafka riwaayadan hadda aan soo marnay waa qataada can yacni waxaa weeyaan can anas bni maalikin can malik bni sacsaca ayb meeshaan marka nebiyullaahi muusa markuu ku noqnoqday nebiga sal ll ly slam qaar baa waxay yidhaahdaan amwaaddu inay wax tari karto oo ay dadka nool wax u tari karto tanaaba u daliil ancam oo nebiyullaahi muusa waxbuu taray isagiina marka waa waa waana dhintay maxaa lagu jawaabaya marka waxaa leedahay nebi moxamed iyo nebi muuse waa isla kulmeen xadiidka saas uu noo sheega adiga noo sheeg haddaad la kulanteen nebi moxamed ood isla sheekaysateen ood waxwarsatay haddaad owliyadan aada marka baryaysaa ay baryayaan hadday intay la kulmeen wax la soo ogaadeen ha sheegaan halka warka uu ka joogaana waxay tahay qof adiga aan kula joogin qeybkaa oo kaa maqan oo aadan markaas yacnii aan noolayn yani qof xayun xaadirun aan ahayn labada midna aan ahayn ee markaas yacni loo gudbiyo wax ilaahay maahane asalka basharkuba uunan awoodi karin in loo gudbisto sida ay qisadan u tusayso wax ka fahmayna a'imadii muslimiinta xadiidkan min mundu intay warinayeen ilaa iyo maraan dheerayn mar dhow unbaan waxaan maqlaynay dad un waxaa u daliishado markii inta lasoo xirxiray lasoo xirxiray meel walba laga xiray bay meel un u ordayaan u baxayan waxaana laga yaabaa sanada dambe oo kale daliil aadan weligeed la maqlin inay haddana keenaan waxaas marka waa iska talaaco nabiyullaahi moxamed sal ll ly slam waxaa xadiidku ou tilmaamay nabi muuse markuu warkan ay isweydaarsanayaan xaadir waayo nabi muuse ilaahay baa u kulmiyey waana isla hadlaayaanba nacam adiga laakiin inuu inuu nabiyullaahi moxamed inuu nabi muuse maqlaayana waa waa u jeedaa ile war bay isweydaa adigu inuu ku maqlaayo ninkan iyo inuu kuu jawaabayo adiga maqlayso waxaas ma leh xaadir marka adigu kaad baryaysaa xaadir ma aha adiguna ma ogid inuu xaadir yahay iyo waa ogtahay inuusan xaadir ahayn ayb wa bihi qaala akhbaranaa yunus bnu cabdilaclaa qaala xadaanaa bnu wahbin qaala akhbaranii yunus huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaabi qaala anas bnu malikin anas wuxuu yidhi wabnu xasmin ibnu xasmigan marka waa abubakr ibnu muamed abu bakr ibni moxamed ibni camr ibni xasmin waa taabici isaga marka qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam marka riwaayada ibnu xasmina maxay noqonay mursala riwaayata anasna waxay noqonaysaa iyado lafteeda mursal saxaabi mursalka saxaabiga lak waa la aqbala mafhuum marka sunanulkubraha ayaa riwaayo waxay ku timid yunus can ibni shihaab can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slam marka wabnu xasmin riwaayo kale waayo iyadana waaya farad allah marka intaa halkan khilaafkii marka waa kan hadda ibnu shihaabi zuhri iyo qataado waa iskhilaafeen soo maha ibnu shihaabi zuhri wuxuu yihi riwaayadan can anas ibni malikin qaala qaala rasuulu llahi sal l l slam qataadana wuxuu yihi anas can malik bni sacsaca oo kii hore xadiidkii wuxuu ahaa musnadu malik ibni sacsaca kanna waa musnad anas oo noqona qaala farad allahu caza wajala calaa ummatii hamsiina salaatan buu alla ummadeyda ku farad yeelay farajactu bidalika waan la laabt waan la soo laabtay xataa amura bimuusa ilaa aan muuse soo aan soo marayo faqaala wuxuu yidhi maa farada rabuka calaa ummatika rabbigaa muxuu farad yeelay ummadaada korkooda ku farad yeelay qultu farada calayhim hamsiina salaatan qaala lii muusa calayhi salaatu wasalaam faraajic rabaka caza wajala faina ummataka laa tudiiqu dalika faraajactu rabbii caza wajala rabbigay baan ku laabtay fawadaca shatrahaa nuskeed buu dejiyey qaar buu ka dejiyey farajactu ilaa muusa calayhi ayaan u laabtay faahbartuhu faqaala raajic rabaka faina ummataka laa tudiiqu dalika ummadaada ma awoodeysa faraajactu rabbii caza wajala faqaala hiya khamsun wahiya khamsuuna waa shan waana konton waa shan waa konton marka ma iskhilaafsan tahay maya waa shan xagga ficilkay ka tahay kontonna xagga ajarka laba shay baa marka daahirka u muuqdo inay cagsi isu yihiin ayaa la laga yaabaa in inta la sheego mid kastaana bictibaarin loo jeedo dadka aan cilmiga ku tacalluqin ama aan usuulka ama cilmiga fahamkiisa aan ilmaan badan u lahayn wax badan oo ay yidhaahdaan culimmada waa qofkan waa iskhilaafsan yahay waa tanaaqudaa hebel ay dhahayaan iyagaa tanaaqud u fahamsan maahane xaqiiqdu tanaaqud maba ahan ba yani khamsun bictibaarin wa khamsuuna bictibaarin aakhar ayb laba ictibaar bay kala yihiin shaygu marka laba ictibaar wuu kala yeelan karaa laa yubadelu lqowlu ladaya qowlka waajibay lama bedelo aniga agteyda farajactu ilaa muusa calayhi salaam faqaala raajic rabaka qultu qad istaxyaytu min rabbii wabihi qaala akhbaranaa camru bnu hishaam qaala xadaanaa makhladun can saciid bn cabdilcaziiz qaala xadaanaa yaziid bnu abi malik qaala xadaanaa anas bnu malikin radia allahu canhu riwaayo kale wa ana rasuula llahi sal l slama qaala marka yaziid iyo hadda zuhri waa iswaafaqaya laakiin xadiidkan yaziid alfaad kaloo wataa oo uunan wadanin xadiidka kale oo marka waa kii uu sheegay marka tarjamada ay ku jirtay alfaadooda wakhtilaafu alfaadihim qaala ataytu bidaabatin utiitu bidaabatin baa la iila yimid utiitu bidaabatin fowqa alximaari dameerka ka sarreyso ka weyn waduuna albaqli baqasha ka yar khaطwuhaa cinda muntahaa arafihaa khaطwuhaa tallaabadeeda cinda muntahaa طarafihaa araggeeda meesha uu gaaro ayaa tallaabteedu gaaraysaa buraaq ayay ku sheegaan buraaqdaas bisay u taalla ayaa yaqaano waa un xadiidka intaanu sheegeen hindidan marka waxay sameynayaan farasay intay sameeyaan ayaa wejigana gabar qurux badan ay kas ay kas dhigayaan markaasay leeyihiin buraaqdii rasuulka waay beryihii hore marka dukaamada iyaa la sura jiray ragga waaweyn waa yaqaana waxaan hadda waa iska zuuleenba marka waxaas wax ayagu sameeyeen waay ee hadda waxa la yaqaana ma aha farakibtu waan fuulay wamacii jibriilu calayhi salaam iyadoo jibriil ou ila jiro fasirtu waan socday faqaala wuxuu yidhi inzil fasalli deg tuko fafacaltu waan sameeyey faqaala tadrii ayna sallayta ma ogtaha meeshaad ku tukatay xaggee ku tukatay sallayta biaybata ayba ayaad ku tukatay wailayha almuhaajaru meesha loo hijroonayana xaggeeda waaye ayay noqon doontaa waa madiina marka uma qaala inzil deg ayuu yidhi haddana fasalli tuko fasallaytu waan tukaday faqaala atadri ayna sallayta ma garanaysaa meeshaad ku tukatay sallayta bituuri saynaa ayaad ku tukatay xayثu kalama allahu caza wajala muusa calayhi salaam meeshii ilaahay muuse kula hadlay marka xadiidkan alfaadiisa waa ka duwan yaha kii hore soo maaha uma qaala nzil deg fasalli tuko fanazaltu waan degay fasallaytu faqaala wuxuu yidhi atadri ayna sallayta ma garanaya meeshaad ku tukatay sallayta bibeyti laxmin beyt laxm ayaad ku tukatay xayثu wulida ciisa calayhi salaam meesha ciise lagu dhalay beytlaxm magaceed waa ilaa hadda waa la yidhaha beytlaxm unbaa la dhahaa dhulkan falastiin waay oo yuhuuddu boobka ku hayso xayثu wulida ciisa calayhi الsalaam meeshii ciise lagu dhalay ثuma dakaltu beyt اlmaqdisi beyt اlmaqdis baan galay fajumica lii alambiyaau ambiyadii baa la ii kulmiyey faqadamanii jibriil waa i hormariyey xataa amamtuhum ilaa aan tujiyey aniga imaam u noqday uma sacida bii ila samaa'i marka caalamulbarsakhay ayaga ku jiraan dabcan dee nebigu isaga caalamulbarsakh markaa kuma jiro laakiin ilaahay baa wuxuu uga dhigay caalamulbarsakhoodii ayuu marka wax kala yacnii ugu daray oo markaa ay ku dhex martay hadalkan iyo salaadan uu tujinayo iyo waxyaabahaas ayb waxyaabaha marka caalamulbarzakhana loogama qiyaas qaato caalamkan ibnu xajar iyo aimada dhan saas ay leeyihiin leanna xayaato kale oo tan ka duwan waay waa adoo aakhiro adduunyo uga qiyaas qaadanayo xagga axkaamta ayay la mid tahay ayb uma dakltu beyt اlmaqdisi fajumica lii alanbiyaau faqadamanii jibriilu xataa amamtuhm uma sacida bi ila samaaءi اdunya buu ila koray faida fiiha aadamu عalayhi الsalaam uma sacida bi ila الsamaءi الthaaniyati faida fiiha bna alkhaalati faida fiiha bna اlkhaalati labadii ilmahabreedka ahay ciisa wayaxya عalayhim الsalaam uma sacida bi ila الsamaءi الthaaliثati faida fiiha yusufu عalayhi الsalaam uma sacida bi ila الsamaءi الraabica faida fiiha haaruunu calayhi الsalaam uma sacida bi ila samaءi اlkhaamisa faida fiiha idriisu oo kala dabamariya dae idriis waxau joogay afar haaruuna shan joogay soo maha uma sacida bi ila samaai uma ila samaءi اlkhaamisati faida fiiha idriisu calayhi الsalaam uma sacida bi ila samaءi الsaadisati faida fiiha muusa calayhi الsalaam uma sacida bi ila samaءi الsaabicati faida fiiha ibrahimu calayhi الsalaam uma sacida bi fowqa sabci samaawaat faataynaa sidrata almuntaha fahashiyatnii waxaa i dabooshay dabaabatun daruur fakharartu waan dhacay saajidan xaal aan ahay mid sujuudayo faqiila lii waxaa laigu yidhi inii yowma khalaqtu samaawaati waalarda anigu maalinkii aan samaawaat i cer iyo dhul abuuray faradtu calayka adaan kugu farad yeelay wacalaa ummatika aan ku farad yeelay khamsiina salaatan konton salaad marka de waa kitaabo oo waxaa weeyaan hore intaan nala abuurin waa ayaa la qoray waxaan inay dhacayaan oo amarkuna sidaan uu noqonayo martabadii kitaabada iyo daliila intaa qadar faradtu calayka wacalaa ummatika khamsiina salaatan faqum bihaa anta la istaag wa ummatuka adiga iyo ummatuka ummadaada farajactu ilaa ibraahiima ayaan u laabtay falam yas'alnii can shayin ima weydiinin uma ataytu calaa muusa fqaala kam furida calayka wacalaa ummatika qultu hamsiina salaata qaala fainaka laa tastadiicu an taquuma biha anta walaa ummatuka ma awoodeysaan farjic ilaa rabbika fasalhu takfiifa farajactu ilaa rabbii fakhafafa canii cashra uma ataytu muusa calayhi salaam faamaranii birujuuci farajactu fakhafafa canii cashra uma ruddat ilaa khamsi salawaatin baa loo celiyey qaala farjic ilaa rabbika faslhu takfiifa fainahu farada calaa bani israa'iila salaatayni alle wuxuu reer bani israa'iil ku farad yeelay laba salaad famaa qaamuu bihimaa umaynan istaagin sidii la rabay fasalhu takfiifa soo weydiiso fainahu farada alaa wuxuu yihi qaamuu famaa qaamuu bihimaa farajactu ilaa rabbii baan kusoo laabtay fasa'altuhu takfiifa tan marka haddana intaana waa uga duwan yahay markii dambe riwaayaadkii hore maxay dhahayeen waa ka xishooday rabbigay aniga shanta kadib ma uunan weydiisanin tanna hadda waxay leedahay shanta kadib inuu haddana tegay ayb marka faqaala wuxuu yidhi inii yowma khalaqtu الsamaawaati wاlأrda faradtu calayka wacalaa ummatika hamsiina salaatan fahamsun bihamsiin waa shan konton markaa lagu helayo faqum bihaa anta adiga la istaaga iyo ummatuka ummadaada u istaaga facaraftu anahaa min allahi tacaala siran waxaan gartay buu yidhi ilaahay xaggiisa inay ka tahay go-aan siran yacni shay la go-aamiyey inay ka tahay farajactu ilaa muusa calayhi salaam faqaala irjic facaraftu anaha min allahi tacaala siran inay tahay yaquulu ay xatmun falam arjic marka ma laabanin marka xadiidkan matnigiisa xoogaa waxaa ku jira waxyaabo kii hore uga duwan yahay kelimaad marka oo xoogaa yacni marka riwaayaadka badan ee saxiixa ah ka hor imaanayana waa ku jiraan marka riwaayaadka saxiixa unbaa la qabsanaya wbihi qala akbarana axmed bnu sulayman qala xadaana yaxya bnu adam qala xadaana malik bnu miqwali can zubayr bni cadiy can طalxata bni musarifin can murata can cabdillaahi xadiidkii anas marka uu ka baxay qaala lama usriya birasuuli اllahi sal slam intuhiya bihi ilaa sidrati اlmuntaha baa lala soo gaaray wahiya fi samaai saadisa samaa saadisay ku taallaa buu leeyahay sidrati اlmuntaha wa ilayhaa yantahi iyada ayuu ku dhammaanayaa maa curija bihi wixii la lala koraayo min taxtihaa hoosteeda lagala soo koraayo wa ilayhaa yantahi iyaduu kusoo dhammaadaa maa uhbita bihi waxa lala soo hoobanayo min fowqihaa korkeeda lagala soo hoobanayo marka malaa'igta markaas kadib bay kasoo qaadaysaa xataa yuqbadu xataa yuqbada minhaa ilaa la qibdoodo markaayb wej kale xataa yafiidana waa la qoreeya uu soo faafo xaggeedu kasoo baxaa qaala id yaqsha sidrata maa yaqshaa qaala wuxuu yidhi faraashun min dahab balanbaalis dahab ah yani waxaa laga wadaa dahab aada u fara badan oo sidii balanbaalistii oo kale u badan tahay haashaan marka dabka la shido haada dabka dul timaado fa ucdiya halaaan saddex ayaa la siiyey asalawaat alkhamsa an alsalawaati alkhamsa shanta salaadood wakhawaatima suurati اlbaqara wayaqfiru liman maata iyo inuu u dembi dhaafayo qofkii dhinto min ummatihi ummadiisa kamida laa yushriku xaal uunan u shariig yeelaynin bilaahi alla shay-an waxba uunan u shariig yeelaynin almuqximaati in laga dhaafayo dunuubta yani waxa uu dhexgalayo waa naarta shayga naarta gelinayo isaga muqximaad oo waxa naarta jiirsiinayo waana dunuubta waaweyn baa laga wadaa marka xadiidkan marka samaa-u saadisa qalad waayo marka waana sidrat lmuntahana samaa-u saabicay ka koreysaa ayb halkan haska jooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed